bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeysta kusoo dhawo warka duhur ee raadiyaha dalsan qodobada ugu waaweyn ee aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah
cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo eedeenku lagu jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo guddoonka baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka dalka oo ansixiyey hindisi sharciyeeda ka mid ah kuwa doorashooyinka dalka
wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo shaacisay inay garab taagan tahay rayso beeladayda soomaaliya
madaxweyne ku-xigeenka somalilanna waxa uu taageeray musharax madaxweyne cabdiraxmaan cero
gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale oo kulan gaar ah la yeeshay dhulka magaalada qaahira wararka ka baxsan soomaaliyana waxaa ka mid ah ruushkii waa ruushkii iyo weliba kuuriyada waqooyey oo galay heshiiska reer galbeedka naxinaya
iyo madaxweyne trump oo howlgal ka dhan ah muhaajiriinta u xilsaaray doom xuman
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhur isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha kow iyo tobanaad nofembar sanadka laba kun afar iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynah warkeena toban markaana saaxiibeen kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan
aynu ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo kulankoodii caadiga ahaa maanta yeeshay ayaa waxa ay ansixiyeen habraaca fadhiyada wadajirka ah ee ansixinta saddexda xeerar ee hindisa sharciyeedka ku aadan ay ku shaqayn doonaan guddiga ku-meel gaarka ah ee labada aqal ee baarlamaanka dalka ee u xilsaaran diyaarinta xeerarka doorashooyinka ururada iyo weliba xisbiyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba sharciga dhismaha guddiga doorashooyinka oo iyo weliba sohdimaha iyo sidoo kale qorshe howleedka guddiga waxaana golayaasha ay markaasi ay ku ogolaadeen boqol toddobaatan xildhibaan mana jirin xildhibaano markaasi diiday sharciyadan ayaana waxaa soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalkii dib u heshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xildhibaanada labada aqal ka hor aqriyey isagoona ka dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu meelmariyo sharciyadaas ay soo gudbiyeen wasaaraddiisa guddoonka labada aqal xildhibaanada iyo sanatarada sharafta leh idinkoo qadarinaya ahmiyadda qaranka uu leeyahay saddexdan hindisa xeereed ee sare ku xusan oo awood u siinaya muwaadiniinta soomaaliyeed inay isticmaalaan xuquuqdooda siyaasadeed ee dimuqraadiga ah ee ku xusan ku cad qodobka kowyo labaatanaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo shuruucda kale ee xeerisa doorashooyinka dalka lagana gudbo doorashooyinka dadban oo loo gudbo in lagu tartamo ururo iyo xisbiyo siyaasadeed oo la gaaro doorasho qof iyo cod ah loona baahan yahay in la ansixiyo xeerkan saddexda ah waxaan si xushmad iyo qadarin mudan idinkaga codsanaynaa idinka oo gudanaya waajibaadkiinna dastuuriga ah inaad naga aqbashaan codsigeenna oo aad ansixisaan saddexda hindisaxeereed ee hortiinna yaalla aada iyo aad baa u mahadsan tihiin xildhibaanada sharafta leh
intaasi kadib intaasi kadib waxaa la gudagelay codaynta iyadoona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ay markaasi cod gacantaaga ay ku meelmariyeen hindisa sharciyeedyadaas ay soo gudbiyeen guddoonka labada aqal ee baarlamaanka waa hindis sharciyeedkaas ay soo gudbiyeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta iyadoona xildhibaano gaaraya boqol iyo toddobaatan xildhibaan ay cod gacantaag ah ay markaasi ay ku meelmariyeen natiijadii kasoo baxday xildhibaanada codaysay iyo cidda ka aamustay waa tan iyadoo lagu dhawaaqaya
inta diidan inta ka aamusay soomaaliya kooranka maanta waxaa boqol iyo toddobaatan wax diiday male wax ka aamusay ma leh sidaasuu wuxuu ku yahay ansax
dhinaca kalena cad- eh, xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxaa weedeen qulul u jeediyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale guddoonka baarlamaanka soomaaliya sida warkaan uu ku dheereynayo horyaheyna cabdiqaadir cismaan indhow
xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta hashir jihaad u qabtay wariyaasha ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka xildhibaanka ayaa si gaara waxuu isku dultaagay arrimaha la xiriira doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed sida doorashada maamul goboleedyada iyo diidmada wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ee ay ka hor timaaday eh, guddiga doorashooyinka oo uu magacaabay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ay wasaaraddu ku tilmaamtay in axmed madoobe uusan guddi doorasho magacaabi karin muddo xidhiidkiisina uu dhammaaday xildhibaanka ayaa arrintaasi duray dhinaca kalena waxa uu ka hadlay kalfadhiyada baarlamaanka ee wadajirka ah ee lagu jaangoonayo arrimaha doorashooyinka federaalka iyo kuwa xisbiyada ee dalka ka dhacayo waxaana uu si gaara uu ku eedeeyey golaha hogaankooda ama labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya hogaankooda inay ka shaqeynayaan in dalka uu kala tago sida uu hadalka u dhigay laakiin waa ogaa doontaan maanta waxaan joognaa maalin xasan sheekh wuu soo fadhiisan doonaa muddo korasi u rari doonaa waxaan diidanahay marka dadka inay isku qaldaan maaha qof iyo cod qof diidan lama arko tusaalaan ku siinaa puntland ha damacday doorasho qofay codna qabato madaxweyne xasan sheekh iyo mucaaradkiisii asaga u taageersanaayaa diiday maxay u diideen waxay dhahaan siciidani ha ku shubanayo waa sax waxaa la rabaa qofka doorasho cofdi qabana cod qabanaya dadku inay aaminsan yihiin doorashada dadka inay u dhexayso dhexda taallo laakiin doorasho la leeyahay hal guddiyaa samaysana xaggee hal dalku waa federal unitary state maaha hal guddi in la sameeya waaba xaaraanba oo hal guddi doorashaa la sameynaa la yihahdo oo la yidhaahdo fiiri caqliga laga dhaadhicin raba waxaa lagu leeyahay doorasho heer deegaan oo degmooyinka lasoo qabana oo qof iyo coda doorasho heer dowlad goboleeda waxaa lasoo qabanaa qof iyo coda doorasho federaal waxaa la qabanayaa qof iyo coda waa toban sano mashruuca ten years waay marka waxa laysku haystaaho in doorasho qof iyo cod la qabto maahane waxaa waaye waxaan ka digayno extensionka waaye saanoo kalea naloo yaabanaa dadku la yaabanaayeen markii madaxweynihii hore ou lahaa doorasho qof iyo cod aan rabaa annagana aan dhehayni ma rabiye extension uu rabaa halkiina kusoo dhamaatay extension kusoo dhamaatay xasan sheekhna waa sidii oo kale asaga xataa caqli ka bedelan iyo farsamo ka bedelan iyo xeelad ka bedelan xataa lama imaano tiilow haayaa nafteedii oo koobi ah xataa dadka hadda shaqada haaya xisbiyada markaa fiiriso magacooda ma rabo inaan sheego waa dadkii madaxweyne hore u hayay hebel iyo hebel aan dhihi karaa qaabka waa qaabkii sharciga baarlamaanka ge iyo ansixi haye lacag bixi haye gobdho dheeraada in siinaya haye ansixi haye waa aragteen ha- gabdho laba gacan taagaya iyo lug war waxaas maxaa- ma sharci baarlamaana waxaas baarlamaan shuruucda waa laga doodaa waa la faydaa ajandayaalay leeyihiin qodoqodaa loo dol istaagaa ma waxaasaa baarlamaan ah cabdiqaadir cismaan dhowrbaynta dalsan
wasaaradda beeraha waraabka xukuumadda federaalk soomaaliyana waxa ay sheegtay in ay dhiirigelinayso soona dhaweyneyso qof kasta oo leh hal abuur dhanka beeraha ah. wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareye ayaa sheegay in ay markaasi wasaaraddu ay dhiirigelinayso beeraleyda soomaaliyeed kuwoodu wax soo saarka leh waxaana uu tilmaamay in dhiirigelin ballaaran ay u sameynayaan guud ahaan qof kasta oo ku jira fikirka ah in wax uu abuuro
ilaa maanta halkan hotel jasira waxaanu ka furnay een, laab ee, la mida runtii laababka ka socda dee national transformation balaanka ka socda oo ku saabsan halabuurka horumarinta hala- halabuurka beeraha sidaad ogtihiin wasaaradda beeruhu mar dhoweed waxay furtay xaruntii ugu horreysay ee kobcinta wax soo wa- ah, wax soo saarka iyo halabuurka beeraha ee dalka sidii burburkii ayay furtay center for innovation and Entrepreneursh- entrepreneurship center ayaanu furnay Ee, sidoo kalena hay-adda ifad international fund for agriculture Een, waxay iyaduna leedahay ifad waxay leedahay iyaduna wax la dhaho web tree oo internationala oo iyaduna saasoo kale lagu kobciyo halabuurka beeraha iyo horumarinta beeraha casriga ah marka halkan maanta taasaan ka furnay network weyn oo dhallinyarada soomaaliyeed iyo xarunta aan sheegay wasaaradda beeraha ee hogaamisa een, halabuurka beeruhu ay halkan maanta ku leeyihiin dad halkan fadhiya shirkadaha halkan fadhiya oo ah kuwa beeraha horumarsan beeraha la qabsan kara dabeecadda maanta jirta ama climate change-ga iyo dhallinyarada iyo hay-adaha halabuurka beeraha adduunka ayaa halkan la isugu keenay oo dadku inta badan ay ku jiraan netwaaga ama online ay ka yihiin adduunka oo dhan iyo soomaaliya meelo badan oo ka mid a si aanu u baahino halabuurka casriga ah ee beeraha si aanu u baahino in dhallinyarada soomaaliyeed ee shaqola'aanta u badani ay ay ka faa'iidaystaan cilmiga iyo qorshaha wasaaradda beeraha ee la xidhiidha in la sameeyo beero horumarsan dabeecadda la qabsan kara wax soo saarkooduna badan yahay in la sameeyo isla markaana wasaaraddu ay daba socon doonto ilaa inta ay ka helayaan suuq ilaa inta ay ka dhoofinayaan ilaa inta ay suuqa fiican ka helayaan marka farxad bay noo tahay wasaarad beer ahaan inaan maanta laabkan furno oo runtii sidaa aan sheegay ay ku jiraan khuburo badan dhallinyaro badan oo caalamka oo halabuurka beeraha ka shaqaysa ay ku jiraan worldwide oo aanu annaguna xoojinayno si dhallinyarada soomaaliyeed ugu xidhmi lahayd halabuurka caalamiga
dhinaca kalena ah dhegaystayaal madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydiici ayaa ka baxay xisbiga kulmiye ee uu hogaamiyo muse biixi isagoo ku biiray xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saydiici oo kasoo jeeda gobolka oodal ayaa bulshada waxa uu ku baaqay inay u codeeyaan xisbiga wadani iyo ururada isbedebdoonka ah saydiici oo in muddo muddo ka badan afar iyo toban sano ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka somalilan ayaa shir jiraahid oo uu si wadajira ula qabtay musharaxa musharax madaxweyne ee maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro waxa uu ku taageeray isbitaaltoonka isaga oo sheegay in madaxweynuhu ka baxay wixii uu ku dhaartay toddoba sannadood ka hor musharax cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa isaguna waxa uu soo dhaweeyey taageerada saydhici isagoo bulshada ugu baaqay inay taageeraan xisbiga wadani iyo ururada kale ee wahwadaagta la ah musharax ciro ayaa taageero istaba jooga waxa uu ka helayaa siyaasiyiinta ganacsatada iyo dadka magaca ku leh maamulka somalilan waxaana rajo weyn laga qabaa inuu ku guuleysto doorashada saddex iyo tobanka nofembar oo maalinta arbacada ku beegan inuu ku guuleysto guud ahaan dhegeystayaal warkii duuraad kala socotee raada dasna muqdishan ah wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel